bismillahi raxmaan raxiim duur wanaagsan jimca wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka maanta dalsan daasana waxaa ugu waaweyn
shirka isbeddelka cimilada adduunka oo maanta ka furmaya imaaraadka carabta iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka qeybgalaya shirkaasi
faahfaahinno dheeraad ah oo kasoo baxaya wiilal dhalinyaro ah oo lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka hiiraan ee maamulka hirshabelle
golaha ammaanka ah ee qaramada midoobey oo maanta lagu wado inay ansixiyaan in soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran ciidanka xooga dalka oo howlgallo ka dhanaa dagaalamayaasha al-shabaab ka sameeyay deegaano dhaca xadka gobolada baay iyo bakool ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya
dowladda federaalka ah oo gargaar gaarsiisay in ka badan afar kun oo qoysas oo ay saameeyeen fatahaadaha webiga shabeelle
xulka ciyaaryahanada sideed iyo toban jirada dalka soomaaliya oo maanta kulan ciyaareed adag la ciyaari doona dhigooda dalka kenya
ka dibadda ah eed warkeena duhur aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah israa'iil oo dib u bilaawday duqeyntii cusleed ee ka waday khaza kadib markii ay dhammaatay xabajoojintii u dhexaysay israa'iil iyo xamaas
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
ismaqa wanaagsan duur wanaagsan dhegeystayaal maanta waa duurnamo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay kowda ah bisha laba iyo tobanaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan kusoo dhawaada warkii duhur reedo darsan oo faahfaahsan
aynu ku bilownay shirka isbeddelka cimilada adduunka ayaa ka furmaya dubay waxaana ka qaybgalaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya magaalada dubay ee dalka isutagga imaaraadka carabta ayaa waxaa maanta oo jimco ah lagu wadaa inuu ka furmo shirka caalamiga ah ee isbeddelka cimilada adduunka kaasi oo ay marti gelinayso dowladda imaaraadka carabta shirkan ayaa waxaa ka qaybgalaya hogaamiyeyaal ka socda dalalka caalamka iyo marti sharaf kaleh oo lagu casuumay shirka waxaana inta uu socdo looga hadli doonaa saameynta xoogan ee isbeddelka cimiladu ay ku yeelatay nolosha dadka madaxda gaartay magaalada dubay ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo kuwaasi oo shirka furmaya ka qaybgalaya xasan sheekh maxamuud ayaa shirka kusoo bandhigi doona saameynta xoogan ee isbeddelka cimiladu ay ku yeelatay nolosha dadka soomaaliyeed muhiimadda in la helo taageero caalami ah iyo qorshayaasha dowladdu ay kula tacaalayso daadadka iyo fatahaadaha ay sababeen duufaanta elniino oo khasaaro nafeed iyo hantiyadeedba geysatay madaxweynaha ayaa inta uu ku sugan yahay imaaraadka waxa uu kulamo la qaadan doonaa madaxweynayaasha caalamka ee shirka kasoo qaybgalaya si taageero caalami ah loogu helo gurmad deg deg ahna ay u baahan yihiin dadkeena ku dhibaateysan deegaanada ay qaateen daadadka roobabka
markan haddii aan eegno faahfaahin dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayaan dhalinyaro lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka hiiraan wararka laga helayo gobolka hiiraan waxay sheegayaan in wiilal dhalinyaraha oo saarnaa mooto nooca loo yaqaano feconta ay dileen dabli hubeysan waddada gashay waxaa la sheegay in raggaasi la dilay ay ahaayeen wiilal dhallinyaro ah oo safar ahaa islamarkaana waxaa dilka loo geystay uu si gaar ah uga dhacay inta u dhexeysa halgan iyo sidoo kale garasyaale waxaana labada wiil ee dhallinyarada ay u socdeen sida la tilmaamay deegaanka halgan oo ay u wadeen deegaankaasi sida maamulka deegaanka ay sheegeen waxaa la sheegay in wadada dabli hubeysan ay u galeen islamarkaana halkaas ugu dambeyn ay ku direen dhallinyarada waxay ahaayeen kuwo mooto watay ka dhex shaqeysa magaalooyinka halgan iyo sidoo kale deegaanka lagu magacaabo garasyaale oo waa garas yani oo ka tirsan gobolka hiiraan dhalinyaro la dila ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray ciise cabdi xuseen iyo sidoo kale cabdicasiis cabdulaahi maxamed waxaana midadkooda la geeyey magaalada hargan ee hirgiraan dhowr toddobaad ka hor ayaa waxaa la sheegay in ay sidan oo kale ee dad dhalinyaro ah lagu diray deegaano ka tirsan gobolka hiiraan waxaana sidoo kale la sheegay in falkaasi ka dambeeyeen sida wararka qaarkood ay tilmaamayaan rag hubeysan oo loo malayn inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab
dhinaca kale golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa maanta lagu wadaa inay ansixiyaan in soomaaliya laga qaado cunaqabateynta ee waa cunaqabateynta hubka saaran golaha ammaanka ah ee qaramada midoobey ayaa maanta oo jimco ah cod u qaadi doona in soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran muddo ka badan soddon sano xubnaha oo ka kooban shan iyo toban xubnood ayaa lagu wadaa in maanta ay cod u qaadaan laba qaraar oo la sheegay inay soo diyaarisay dowladda ingiriiska kaasi oo mid ka mid ah uu yahay in soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka oo dhan iyo mid labaad oo ah in dib loogu soo celiyo cunaqabateynta hubka ee saaran kooxda al-shabaab ee la xiriira ayay leeyihiin golaha ammaanka ah ayaa cunaqabateynta saaray soomaaliya sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii xilligaas oo la tilmaamay in golahu uu ka hortegayay qulqulka hubka ee dagaalka dagaal oogayaashii isku hayay xilligaasi gudaha soomaaliya kuwaas oo xukunka ka tuuray madaxweynihii hore dalka jaale maxamed siyaad bare
markan haddii an eegno hay-adda maarinta musiibooyinka ayaa deeq gargaar ah gaarsiisay in ka badan afar kun oo qoys oo saameeyeen fatahaadaha webiga shabeelle maamulka hay-adda maarinta musiibooyinka ayaa deeqdaas gaarsiiyey qoysaskaas oo ku nool deegaanka lafoole oo ay degeen dad fara badan oo kasoo barakacay fatahaada webiga shabeelle deeqdan oo ka kooban konton tan oo raashin ah ayaa waxaa loo qeybiyey afar kun saddex boqol iyo konton qoys oo kasoo barakacay deegaanada sabiib caan oo leh mubaarak iyo awdhigle oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose gudoomiyaha degmada afgooye gobolka shabeellaha hoose cabdulaahi cismaan hiraabe iyo mas-uuliyin kale oo ka tirsan hay-adda gargaarka maalinta musiibooyinka ayaa madasho ka hadlay waxaan taaganahay deegaanka lafoole oo hoos tagta degmada afgooye waxaan halkan ka qaybinaynaa konton tan oo raashin ah oo aan ugu talagalnay dadkii ka soo qaxay daadadkii iliinada ay saameeyeen dadkaasoo ka soo kala qaxay degmada afgooye deegaammada u dhow sida sabiib iyo caanoole awdheegle iyo tuulooyin badan dadkii ka soo qaxay oo macal degmada afgooye ay ku jirto ayaa halkan meeshaan aad aragteen oo bannaan maanta waxaan ku siinaynaa raashin runtii dadka halkaan ma haystaan hooy ma haystaan qofka cunno cunnada waxaa uga daran hooygii waxa ay hadda aad sida aad u jeeddaan ay geeda hoostood iyo bushash yar oo bacaa oo maamulka degmada afgooye oo kaashanaya guddoonka deegaanka kaashanaya ay halkaan si mutadawacnimoah ay ugu sameeyeen baahidu intaa keliya taa kuma filna waxaa gargaarna soo gaarsiiyey hay-adda maareynta masiibooyinka koonfur galbeed iyo hay-adda sodma waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa cid allaale ciddii ka soo shaqaysay inay intaan oo tad ah oo maqalqi ah oo rafaadsan oo ka soo qaxay afgooye iyo deegaanada hoos yimaada maalmihii lasoo dhaafay raboobkii da'aya lixaadka lahaa fatahaadihii waxay saameeyeen deegaanada hoos yimaada afgooye taasoo sabab u noqotay deegaanka la foole oo ayaantaanbo la dhaaldhacayay qaxooti oo ka soo kacay oo ka soo barakacay iyo deegaanada hoos yimaada degmada afgooy gobollada dhan layskaga yimaaday annagana waxaan baaq u diraynaa cid allaale cid io fariintaan ay gaarto inaan ku faraxsannahay maanta gargaarkaana soo gaaray marka sidaasi la mida waxaan u mahad celinaynaa dhammaan hay-adaha waxaan codsanaynaa gargaar deg dega inay u fidiyaan runtii roobka da'aya qabowga jiro aad aragtaan dadkan micnaha mataqaanaa ma haystaan cunto ku filan ma haystaan caafimaad ma haystaan waxbarasho waxay u baahan yihiin in loo gargaaro hay-adaha localka iyo internationalka waxaan leenahay gargaar deg deg ha la soo gaarsiiyo aad iyo aad u mahadsantihin dadkan hadda aad u jeedaan oo halkan tirada badana wax lagu siinayaay waxay ka soo kala qaxeen degmada afgooye degmada awdheegle iyo deegaanada hoos yimaada degmada lafoole ee degmada afgooye runtii oo aad kala duwan bishaaro bishaaro bishaaro
ciidanka xoogga dalka ayaa howlgallo ka dhana al-shabaab ka sameeyey deegaanada dhaca xadka gobolada baay iyo bakool ee maamulka koonfur galbeed ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa mar kale waxa ay howlgallo xoogan ka sameeyeen deegaano ku yaala xadka gobolada baay iyo bakool ee dowlad goboleedka koonfur galbeed halkaas oo la sheegay in mararka qaar lagu arko xubno ka tirsan al-shabaab howlgalka hayaa waxaa si gaar ah u fuliyey ciidamada ururka afartan iyo shanaad ee guutada sideedaad qeybta lixdanaad ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyaga oo isku fidiyey deegaano ku teedsan bariga iyo galbeedka magaalooyinka dhaca waajid ee gobolka bokool iyo degmada bardaale ee gobolka baay deegaanada howlgalada sida gaarka ah looga fuliyey ayaa waxaa ka mid ah deegaanada ceeldhuun adeegow shanto ceelmareere garas xabad iyo coosle ee dhaca xuduudka gobolada baay iyo bokool taliyaha ururka lixle cali nuur maadiris oo howlgalka hogaaminayay ayaa sheegay in ciidamadu ay- ay howlgalka ku burburiyeen baro control oo ay al-shabaab dadka uga qaadi jireen lacagaha sidoo kalena dadka ay ku dhibi jireen ayay dhaheen howlgalkan ayaa kusoo aadaya xili deegaanada koonfur galbeed uu ka socdo diyaar garow lagu jiro bilaabidda wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka ah al-shabaab
markan haddii eegno dhegeystayaal sooda xulka qaranka soomaaliya iyo toban jirada ayaa maanta waxa ay kulan ciyaareed adag ay la ciyaari doonaan dhigooda dalka kenya kulankaas oo la filayn saacad kadib uu ka bilowdo een, garoonka ay dhinacyada ay ku ciyaarayaan ayaa waxaa een, ciyaaryahanada sidii toban jirada xulka soomaaliya ay wadaan diyaargarowgii ugu dambeeyey ay kaga hortegayaan dhigooda dalka kenya waxaana la sheegay ah, in ah, ciyaaryahanada saacadihii ugu dambeeyay wadeen tababar iyo sidoo kale dadaalkooda ku aadan sidii ay guusha ugu hanan lahaayeen dhankooda kenyanka waxaan mas-uuliyiin ka tirsan xiriirka kubadda cagta soomaaliya oo warbaahinta la hadla waxay sheegeen in maanta ay guul ka rajeynayaan kulanka ay la ciyaari doonaan dhigooda dalka kenya ciyaaryahanada sidii toban jirada xulka qaranka soomaaliya
kulligiinba awood u leedihiin inaad badi kartaan Eh, waxaan igaga mahadcelinaa inaa idin iri maalinta koowaad Eh, qaladaadkii laga shay inay kooxda lahayn laakiin hadda waa noo abaalgudeen hal ciyaar idinkaa waa badiseen hal jaanis aan garabaa weli inaa ciyaartan kale noo badisaan hadduu ilaa yidhaahdo Eh, midda xigto wax walba waxaa laga hadlaa akhlaaqda muhiim waaye Een, in mar walba lagu dhaho joog ha yeelin ilmo yara ma tihiin dad waaweyn mas-uuliyiin ah waxaad tihiin ixtiraam weynaa idin haynaa waa idin jecelnahay Een, dadaalka aa wadiin soomaaliya oo dhammaa u wadiin annaga dhammaana matalaysiin magacayna ilaalinaysiin saaxiibkii sharmaake wuxuu yidhi shan iyo toban milyan soomaali ah aniga labaatan milyan inaa idhi aa media la igu qabsada soddon waaya la yidhi toban admaa cunto marka hadda soomaali soddon milyan waay marka aadaa u mahadsantihiin niman yahow wax yaraa noo dhiman is ixtiraama ismaqla mas-uulaa tihiin nin walba dad wax loo sheega waa ka weyntihiin dad lala hadlo waa ka weyntihiin in ina waxaa maxaa u suubiseen waxaa maxaa u yeeshaan iyo saan yeela ma mudnidin marka beliis an beliis waa idin baryaynaa mas-uuliyadda nala qaata
xiriirka kubadda cagta soomaaliya ayuu kamid ahaa mas-uuliyiinta gaar ahaan kuwa wafdiga ku welinaya xulka qaranka siddeed iyo toban jirada soomaaliya maanta la ciyaari doona dhigooda kenya iyadoona xisud mountain siddeed iyo toban jirada ciyaaryahanada ay saa ka soo badiyeen kulankii ugu dambeeyay la ciyaareen dalka suudan saddex iyo eber
halka warkaasi aad kala socotaana waa radio dalsan markana akhbaaraadkii dibadda israa'iil ayaa dib u bilowday duqeyntii cusleed ay ka waday qasa kadib markii ay dhammaatay xabad joojintii israa'iil iyo xamaas milatariga israa'iil ayaa sheegay inay dib u bilaabeen weerarada xooga waa weerarada xagga cirka ee qasa kadib markii la tilmaamay in ay dhammaatay xabad joojin socotay dhowr maalmood oo ay soo qaban qaabiyeen qatar ciidamada israa'iil ayaa dhowr duqeymo oo cirka ah ka fuliyey koonfurta marinka qasa iyada oo sidoo kale la sheegay rasaas la isku weydaarsanayo waqooyi galbeed ee magaalada qasa ciidamada israa'iil ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in ay soo afjarayaan xabad joojintii ay la galeen ururka xamaas iyaga oo ku eedeeyey in ay jebiyeen qodobadii lagu heshiiyey kadib markii la sheegay in gantaal laga soo riday qasa oo ay israa'iil ka hortagtay dhexdhexaadayaasha caalamiga ah oo ay ku jiraan qatar masar iyo mareykanka ayaa riix- u ariixayay in mar kale la kordhiyo iyo xabad joojin taasi oo dhacday toddobada subaxnimo ee maanta diblomaasi sare oo maraykan ah bilken ayaa ku baaqay in la ilaaliyo xadka waa dadka rayidka ah ee ku sugan qasa in ka badan toban iyo shan kun oo falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay qasa tan iyo toddobadii oktoobar israa'iil tirada rasmiga ah ee dhimashadu waxay mareysaa ilaa kun iyo laba boqol oo ruux warkii duhur aad dhegeystayaal kala socoteen radio dalsan waa inaga intaa cidda warkayaga uu seego waxay dib uga daalacan karaan beejka internetka aan ku leenahay ee dalson dot com
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel